بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka ruushka oo u gacan gashay ciidamo ay taageerayaan dowladaha nato muxaafadada koriska iyo degmooyinkeeda muhiimka ah oo militariga yukrain ay maamulayaan wuxuu weerarkaani uga dhigan yahay faladimir butin suurtagalsa ma tahay in ruushka uu adeegsado hubka nukliyeerka mid ka mid ah saraakiisha maamulka sahaynada oo eedayn culus u jeediyey benyamin netanyahu sheegayna in maamulkooda lugaha uu u geliyey musiibo hor leh xabal wadareedda ee dad badan ku aasan yihiin oo laga helay mid ka mid ah magaalooyinka waddanka liibiya haddaba dadkaasi yaa xasuuqay maxayse galabsadeen waxaad kaloo caalamulyom ku maqli doontaan buundo weyn oo isku xidhi jirtay magaalooyin dhaca bartamaha daafuur ee waddanka suudaan oo burburay iyo musiibooyin xooggan oo laga soo sheegayo mandiqadda dagaalladu ay halakeeyeen maxaan ka ognahay waxyaabaha ay caanka ku yihiin shucuubta alfulaan maxaan ka ognahay sheekooyinka laga qoray iyo halgankooda sideese ku noqdeen mid ka mid ah shucuubta ugu caansan ee qaaradda afrika qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargaysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
wahagaag dhegaystayaal waa maalin axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha safar sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa siddeetan sano kadib mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka ruushka oo u gacan gashay ciidamo ay taageerayaan isbahaysiga nato maxaase ka ognahay taqadumka ay samaynayaan ciidamada yukrain mise laga yaabaa in ruushku uu adeegsado hubka nukliyerka haddii ay xaaladdu faraha ka sii baxdo arrimahaas oo idil waxaan ku falanqayn doonaa barnaamijka waxaana soo dhoweynayaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix haye maxamed bismillaah aad baad u mahadsan tahay suheyb mufaaja-aad aan la filanaynin ayaa ku yimid loolanka u dhexeeya dalalka yukrein iyo ruushka tan iyo markii uu bilowday duulaanka dowladda ruushka ee ku qaaday wadanka yukrein bishii februari ee sanadii labada kun laba iyo labaatankii markii ugu horreysay ciidamada ee wadanka yukrein oo dhanka lugta ah ku socda ayaa duulaan ballaaran waxay ku qaadeen mid ka mid ah muxaafadaadka ugu waaweyn ee wadanka ruushka isbuucii lasoo dhaafay weerarkan runtii warbaahinta si aad ah ay taqdiyo u saaraysay maalmahan ayaa saameyntiisu waxay sii xoogeysatay markii ciidanka yukrain ay la wareegeen gacan ku-haynta mandiqada lagu magacaabo kooriska oo ah magaalo weyn isla markaasna qadar shan boqol iyo konton kilomitir ah u jirta magaalada caasimadda ah ee moscow waxaa la isweydiinayaa sida ay ugu suurta gashay in ciidamada yukrainiyiinta oo la ogyahay inay ka taag daran yihiin kuwa ruushka ay la wareegaan magaaladan dagaal culus oo dagaalka wadooyinka ah ayaa wuxuu ka dhacay deegaanada dhaca xuduudda labada dowladeed u dhexeysa ciidamada yukrain ayaa la sheegay in saqdhexa habeen ay iqtixaam ku qaadeen dhowr saldhig oo ay ku sugnaayeen ciidamada xuduudaha ilaaliya ee ruushka kadibna ay u caluusheen meelo aan laga filaynin dhowr buundo ayaa la sheegay inay burburiyeen taas oo ku adkaatay in ciidamadii gadaashooda ahaa ay soo gudbaan kadibna dagaal culus ayaa wuxuu ka dhacay duleedka magaalada koriska ciidamada yukrain waxaa la sheegay in sida sahlan ay ku qabsadeen magaaladan istraatiijiga ah ay ahayd markii ay weerar dhabagal ah u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidanka ruushka oo loogu talagalay inay la tacaamusho ciidamadan dhanka koriska soo aaday kolonyadii gebi ahaanteedba waa la burburiyey waxaana halkaas lagu dilay boqol askari oo ka tirsan ciidamada ruushka sida uu sheegay mas-uul sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee xukuumadda moscow oo isagoo taqriir ama warbixin siinayey ee faladamiir putin xaqiijiyey in magaaladaas ay ku waayeen boqol askari iyo kontomeeyo gaadiid nooca gaashaaman iyo kuwa saadka qaaday ee xamuulka isugu jira muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka waxay muujinayeen ciidamada ruushka oo sidii balla shafay oo kale dhaasan goobta dagaalka gaadiid tirabeel ah oo gubanayana la arkayey miidadka qaar ayaa la arkayay iyagoo ku dhex shiilmaya gaadiidka dabka la qabasiiyey runtii halkaas waxaa ka dhacay dagaal aada u culus falanqayaasha milatarigu waxay sheegeen in tani ay ahayd wejigabixii ugu weynaa ee ula kulmo faladimir putin tan iyo markii uu qaaday duulaanka wadanka ukrein sababta ay halkaas u galeen ciidamada ukrein ayaa lagu sheegay inay tahay inay dhabarka ka jibiyaan ciidamada kale ee duulaanka ku joogo deegaanka lagu magacaabo donistic oo sanadadii lasoo dhaafay si aad ah loogu loolamayey putin oo markii ugu horreysay ka hadlay guuldaradan ciidamadiisa soo wajahday wuxuu sheegay inay tahay gardarro aan geedna loogu soo gaban oo xukuumadda ee kiev ay qaaday wuxuu ku tilmaamay tallaabadan mid cashwaa'i ah oo hubka noocyadiisa kala duwan ay ku beegsanayeen meelaha muhiimka ah sida dhismayaasha dowladda cisbitaalada xarumaha gaadiidka ambalaasta iyo meelo kale bayaan ka soo baxay waxaa loogu yeeray qaramada midoobey ayaa walaac looga muujiyey tallaabta ay qaaday dowladda ukrein oo ay xuduudda kaga tallaabtay ayna qabsatay magaalo muhiim ah oo ka tirsan wadanka ruushka waxaa laleeyahay waa guuldaradii ugu weyneed oo ciidanka ruushka gudaha wadankiisa lagu gaarsiiyo tan iyo sanadii kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii waqti hadda laga joogo wax ka badan siddeetan sannadood oo xiriir ah kolkaas ay magaaladan qabsadeen ciidamada naasigii hitler walow markii dambe laga saaray oo laga xoreeyey sidaa ay taarikhyahanadu sheegayaan wargees ka soo baxay magaalada barlina wadanka jarmalka waxa uu yidhi waxaa wax lagu faana inoo ah in dabaabaadkeennu ay galeen kow iyo siddeetan sano kadib magaalada kooriska isagoo u sababeeyey in gaadiidka gaashaaman ee ciidamada yukreiniyiintu adeegsanayeen badankood uu ahaa kuwa laga leeyahay wadanka jarmalka isbaysiga naatana uu xuduudaha ka tallaabay arrinkaas waxaa si aad ah ee kaga jawaabay madaxa amniga qaranka ee dowladda ruushka dimitrid ninka lagu magacaabo wuxuuna sheegay in iyaguna ay calankooda ka taagi doonaan qasriga madaxtooyada ee magaalada barlin labada xukuumadood moscow iyo barlin durbadiiba waxaa soo kala dhexgalay khilaaf dhanka siyaasadda ah hogaamiyaashoodan waxay bilaabeen inay warbaahinta isku weeraraan soebo haddii aan eegno waxyaabaha kusoo kordhay dagaalka magaalada ka socda wararku waxay sheegayaan in ciidamada yukreiniyiintu ay adeegsanayaan dabaabaadka dagaalka casriga ah ay isticmaalaan dowladaha nato sidoo kale waxay isticmaaleen baa layidhi sawaariikhda guuxooda ka dheereeya oo ururka nato leeyahay iyo ganteelada garbaha laga gema oo casri ah oo dowladda maraykanka ay ugu deeqday xukuumadda ukrein waana markii ugu horreysay oo weerar nowci ah oo nuucan ah ciidamada yukreiniyiintu ay qaadeen qisooyinka hordhaca ah ee laga soo wariyey weerarkan magaalada kooriska ee wuxuu sheegayaa in kalkii hore markii weerarku uu bilaabanayey ciidamada yukreiniyiinta oo adeegsanaya qalab casri ah oo nuuca isgaarsiinta ay ku guuleysteen in ay tashwiish geliyaan oo ay bakhtiijiyaan dhammaanba war isgaarsiintii ciidanka ruushku ay adeegsanayeen waxaana la waayay muddo saacada ah wax ciidamada kala duwan ee qidaacaadka ruushka ay iskula xiriiraan arrintaasoo runtii muujinaysa nuqaadka dacfiga ah ee milatariga ruushka uu ka leeyahay dhanka war isgaarsiinta waxaan oglahay in dayaxa gacmeedyo ruushka uu leeyahay laakiin waxaasoo idil waxba uma tarin oo waxaa lagu guuleystay in tashwiish la geliyo oo la bakhtiijiyo dhammaanba qalabkii war isgaarsiinta ee ciidamada ruushku ay adeegsanayeen taas oo u sahashay milatariga wadanka ukrein in si sahlan ay ugu xaluushaan dhanka magaalada kooriski oo runtii ah magaalo istaraatiiji ah dharbaxo weyna ku ah faladimir putin iyo ciidankiisii lagu sheegi jiray inuu yahay ciidan aan la loodin karin warbixinadu waxay intaas ku darayaan in guutooyin ka tirsan ciidamada ruushka la rumaysan yahay in insixaab aan qorshaysnayn ay ka sameeyeen aaga dagaalka lagana yaabo in ciqaab ay kala kulmaan faladimir putin ee wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in xukuumadda moscow iclaamisay howlgal ay ugu magacdartay la dagaalanka argagixisada ayna dib ugu qabsanayso magaalada kooriski ee istaraatiijiga ah ee warbaahinta ugu caansan dowladda ukrein ayaa iyana bilaabay inay dabaaldegaan magaalada lagu magacaabo kharkiyev ee istaraatiijiga ah xuduudana dhacda dabaaldegyo ayaa ka dhacayey iyadoona saaka aroortii hore duqeymo roobka looga dhigay magaalada caasimadda ee kiyev waxaa muuqata in dagaalka u dhexeeya ukrein iyo ruushka uu hadda faraha ka baxay oo uu isku bedeli doono dagaal caalami ah marka loo eego hubka casriga ah ee neto ee ugu deeqday ciidanka Ukraine oo markii ugu horeysay lagu qabsaday laguna ixtiraalay magaalo ka tirsan wadanka Ruushka waxaa la wada sugayaa ah jawaab celinta uu bixin doona Vladimir Putin ee wargeysyada qaar iyo falanqeeyaasha ayaa waxay isweydiinayaan ma la gaaray waqtigii Putin uu isticmaali lahaa hubka wax gumaaday ee nuclearka maadaama halis la geliyey amniga qaranka ee wadankiisa waxaana xusid mudan in magaaladan hadda ciidanka Ukraine ay qabsadeen meel duleedkeeda ah ay ku taala mid ka mid ah warshadaha nuclearka ee ugu waaweyn ee wadanka ruushka uu ku faano laakiin lama oga in ciidamada ukrainiyiintu ay dhankaas u dhaqaaqi doonaan iyo in kale gudaha wadanka ruushka waxaa laga dareemaya abaabul aad u xoogan ciidanka ukrain qudhooda xuduudda ayay soo buux dhaafiyeen laakiin uma suurtagelaysa baa layidhi in ciidamadani ay gurmad u fidiyaan ciidamada kale ee cumiqiga fog ee gudaha wadanka ee ruushka ka dagaalamaya markii howlgalkan uu dhacay oo si guul ah ciidamada ukrainiyiintu ay magaaladan u qabsadeen si jehwareerin ah afhayeenka wasaaradda difaaca ee dowladda ruushka wuxuu sheegay in kun askari ay magaalada soo weerareen siddeed boqol oo ka mid ah ay dileen laba boqolna ay soo hareen kuwaasoo fuulay buu yidhi dhismayaasha dowladda oo aan diidayno inaan burburino laakiin maalmo kadib warkaas wuxuu noqday mid waxba kama jiraan oo ciidanka weerarka qaaday ayaa kumanaan ahaa waxaana wararka qaar ay sheegayaan in diyaarado daroonis ah saad loogu geynayo ciidamadaas oo magaalada dusheeda diyaaradaha daroniska ay ka daadinayaan saadka sidaasna ay u suurtagelayso in muddo ah sii haystaan magaaladan laakiin falanqayaasha milatariga waxay sheegayaan in haddii ciidamada ukrain aysan wadooyin furan oo ciidamadaas kale ee magaalada qabsatay aysan u gurmanin ay adkaan doonto magaalada inay sii haystaan laguna qasbi doono in magaalada ay kasoo baxaan suheyba waxaynu eegi doonaa magaalada kooriska ee wadanka ruushka ma la mid noqon doontaa xalab iyo xims ee wadanka suuriya halkaas oo ciidanka ruushka markii ay burburiyeen dadkii muslimiinta ahayna ay laayeen wixii soo harana ay barakiciyeen oo gaadiid basas cagaaran ah la arkayey dagaalyahanadii suniyiinta ahaa ee waskacaabinta oo lagu daadgureynayey basaskaas kadibna ruushku uu deegaanadaas ka fogeynayey shalay waxaan arkaynay iyadoo dad fara badan oo shacab ah gaadiidka basaska cagaaran ah magaalada kooriska looga daadgureynayo ciidanka ukrainiinta sidoo kale waxay leeyihiin oo ay ku hadaaqayeen kooriska waxay noqon doontaa maria bol oo kale maria bol waxay ka mid ahayd magaalooyinkii runtii sida aadka ahaa ciidanka ruushka ugu burburiyey duulaankii uu qaaday bishii february sanadii labada kun laba iyo labaatankii magaaladaas mariabol waxaa la rumaysan yahay inay ku geeriyoodeen dad ka badan shan iyo labaatan kun oo ruux ciidamada ukrainiinta waxay u muuqdeen kuwo aarsidoon ah oo ku qaylinayey kooriska waxay la mid noqon doontaa mariabol dhinaca kale tirakoobyadii ugu dambeeyey ee laga soo saaray dagaalada u dhexeeya ruushka iyo ukrain ee xukuumadda ukrain waxay sheegaysaa in ruushka ay ka dishay in ka badan shan boqol siddeetan sagaal kun iyo toddoba boqol oo askari taas oo u muuqataa in ay tahay mid ka badbadis ah ee gaadiidka gaashaaman gaar ahaan dabaabaadka ukrain ay ka gubtay ruushka waxay ku sheegtay siddeed kun afar boqol kuyo afartan ee taangi halka ay soo riday amba ay burburisay saddex boqol lixdan iyo lix diyaaradood diyaaradahaas waxaa ka mid ah saddex boqol labaatan iyo toddoba نوع الكبترة اللي يقانو لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كلما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى waa hagaag dhegaystayaal iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo ay alaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha maahir iyo ilyas cabdulaahi suwibood mahadsan tahay dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida aan markan soo dhoweeya walaalka maahir maxamed maahir waxaad inoo soo qabataa mid ka mid ah wargeysyada ugu horeeya ee xiga dhankaaga waad mahadsan tahay ilyaas wargeyska inoogu horeeya xubinteenna maanta waa alwasad oo fadhigiisu yahay waddanka liibiya kaasi oo daabacay warbixin daaha ka feedeysa xabaalwadareed cusub oo laga helay waddankaasi wargeyskan ayaa warbixintiisa ku sheegay in hay-adda baarista iyo aqoonsiga dadka la la-yahay ay si rasmi ah u shaacisay inay heshay xabaalwadareed ay ku jiraan laba meyd kaasi oo laga helay mandiqadda al rawaasiq ee ku taal gudaha magaalada tawarqa warbixintu waxay intaasi ku daraysaa in xafiiska dacwadoogista ee magaaladaasi uu marka hore kusoo wargeliyey xabaalwadareedka een hay-adda qaabilsan sidaasna ay aagga ugu direen rag ka tirsan kooxaha gurmadka deg dega ah si ay u soo saaraan meydadka dadka kala hore dhintay ee kuwaasna mandiqada tawarqa ee waddanka liibiya wargeyska oo soo xiganaya hay-adda aqoonsiga dadka la la-yahay ayaa sheegay in xabaalwadareedka la helay ay ku jiraan laba meyd oo dhammaystiran kuwaasi oo aan si rasmi ah loo aqoonsan balse laga qaadi doono tijaabada d n e-da intaas kadibna loo gudbin doono shaybaarka guud ee hay-adda si hooyadooda loo helo een dadkan meydadkooda qabriga jimaaciga ah laga soo saaray ayaa la aaminsan yahay inay halkaasi ku aasnaayeen tan iyo labada kun kow iyo tobankii waxaana dalka liibiya aada ugu badan xabaalwadareedyada lagu aaso dadka shacabka ah ee aan hubaysnayn kuwaasi oo beegsi baan kala kulmaa dhinacyada hubaysan ee isku haya talada waddankaasi waad mahadsan tahay maahir qodobka inoo xiga ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa mid ka mid ah saraakiishii hore ee maamulka yuhuudda oo eedeyn culus kala duldhacay hogaamiyaha maamulka isku magacaabay israa'il amos yadlin waa madaxii hore ee sirdoonka maamulka gumaystaha yuhuudda waxa uu saacado ka hor sheegay in benyamin netanyahu uu yahay nin fashilmay shacabka sahaynadana uu lugaha u geliyey musiibo ay adag tahay inay ka baxaan yadlin waxa uu sidoo kale qoraalkiisan oo uu barta ekis soo dhigay misna ay soo xiganaysa mid ka mid ah saxiifadaha sahaynada uu ku sheegay in netanyahu tan iyo bilowgii howlgalka duufaanta al aqsa uu milatariga yuhuudda u horseeday musiibo istaraatiiji ah sidoo kale maahiru sarkaalkan howlgabka ah waxa uu hadalkiisa sii raaciyey in maamulka gumaystaha yuhuudda ay hadda ku furmeen albaaba colaadeed oo fara badan waxa uuna yidhi in benyamin netanyahu uu rabo khaarijinta ismaaciil haniya iyo fu'aad shukri waa uu ka qariyey dhammaan qaybaha kala duwan ee siyaasadda gudaha taasina waxay sababi doontaa musiibo istaraatiijiyadeed oo hor leh iyo inuu sii daba dheeraado dagaalka hadda ka socda gudaha khaza maahirow marka laga soo tago hadalkan ka soo yaray sarkaalkan howlgabka ah waxaa dhanka kale tan iyo kow iyo soddonkii bishii julaay ee sanadkan laba kun afar iyo labaatan oo ku beegneyd maalinkii la dilay fu'aad shugri iyo ismaaciil haniya aad baraha kala duwan ee internetka gaar ahaan barta twitter-ka aad ku arkaysaa saraakiil sahyuuniyiin ah iyo mas-uuliyiin kasoo kala jeeda wadamo badan oo dhacadaafaha caalamka oo eedeyn culus u jeedinaya hogaamiyaha maamulka yuhuudda benyamin netanyahu iyagoona dabcan ku dhaliilaya siyaasad xumadiisa iyo sida indhala-aanta ah ee uu askarta yuhuudda ugu soo daadgureynayo furimo dagaal oo ay adag tahay inay ka baxaan waad mahadsan tahay ilyaas wargeyska inoo xiga xubinteenna maanta waa suudaan tribion kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan gaajo daran oo ku habsatay dadka suudaaniyiinta ah ee ku sugan gobolka colaaduhu halakeeyeen ee daarfuur kadib markii ay gebi ahaanba duntay buundo muhiima wargeyska oo soo xiganaya shabakadda kormeerka rayidka ayaa sheegay in laga digayo suuragalnimada macluul daran oo ka dhacda bartamaha gobolka daarfuur taasi oo ka dhalata go-itaanka ku yimid wadooyinkii saadka iyo burburkii buundada bari ee gobolkaasi buundadan oo ku tiilay deegaanka morni ee dhaca galbeedka daarfuur ayaa ahaa marinka ugu weyn ee badeecadaha cuntada laga soo wareejiyo si gaar ahna kuwa ka imaanaya wadamada jaad iyo suudaanta koonfureed ee u gooshaya deegaanada kale sida bartamaha koonfurta iyo bariga daarfuur wargeyska oo soo xiganaya shabakadan ayaa tilmaamay in roobabka joogtada ah ee ka da-aya gobolka uu horseeday inay xiranto wadada dheer ee isku xirta galbeedka iyo bartamaha daarfuur si gaar ahna u dhacda buundada bari tan iyo shantii agosto xaaladda ka jirta bartamaha daarfuur waxay muujinaysaa suurtagalnimada nusqaan xagga cuntada ah iyo dhibaato dhaqaale taasi oo laga yaabo inay isu beddesho macluul ka dhalato cuntayarida daran ayaa lagu yidhi warbixinta uu soo xiganayo wargeyska suudaan tribion sidoo kale goytaanka ku yimid buundadan oo ka dhalatay rababka lixaadka leh ee halkaasi ka daaya ayaa sababay in qiimihii raashiinka iyo maciishadda noocyadeeda kala duwan uu sare ukac ku yimaado suuqyada ku yaal bartamaha daarfuur een taasi oo timid markii ay badeecooyinka iyo shidaalka soo gaari waayeen gobolka buundadii gobollada kale ku xiri jirtayna ay ku duntay rababka lixaadka leh ee halkaasi ka daaya waad mahadsan tahay maahir innagoo markan soo gaarnay gunaanadkii xubinteenna maanta waxay markan gacanteedu soo qabanaysaa saxiifadda bolotico waxay daabacday maqaal ay uga hadlayso kamaala haris oo durbadiiba wajahaysa mucaarad fara badan kuwaas oo ka soo horjeeda sida ay doonaysa inay ku wajahdo qadiyadda filistiin haddii ay ku guulaysato xilka madaxtinimo ee dalka maraykanka sida saxiifaddu ay tibaaxayso madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka haddana ah musharaxa rasmiga ah ee xisbiga dimuquraadiga haweeneyda lagu magacaabo kamaala haris ayaa hadda wajahaysa xaalad cakirnaan ah maadaama ay gobollada qaar ka bilowdeen mudaaharaadyo xoogan oo lagu dalbanayo in haris ay wax ka beddesho istaraatiijiyadeeda ay doonaysa inay ku wajahdo qadiyadda filistiin maahiru meelaha ugu xoogan ee ay durbadiiba ka dhaceen dibadbaxyadan waxaa ka mid ah gobolka michigan halkaas oo ay isugu soo baxeen boqolaal dad ah oo ka soo horjeeda siyaasadda guraacan ee ka soo bidhaamaysa dhanka kamaala haris saaxiifadda oo soo xiganaysa waayil al zayaad oo agaasimo ka ah urur u dooda arrimaha islaamka ayaa sheegay in hadda loo baahan yahay in haris ay caddeyso mowqifkeeda rasmiga ah ee ku aadan qadiyadda filistiin ka hor inta aysan hanan kursiga madaxtinimo haweeneydan oo isbuucii lasoo dhaafay si rasmi ah u noqotay musharaxa u tartamaya xisbiga dimuquraadiga ayaa dabcan durbadiiba hadda waxay u muuqataa mid wajahaysa cadaadisyo xoogan oo kaga imaanaya bulshada muslimka ah iyo kuwa kirishtanka ee aanan la dhacsanayn siyaasadda uu maraykanku ku wajahaya qadiyadda filistiin iyo laynta lagu hayo muslimiinta reer khaza aad buu u mahadsan yahay walaalkeen ilyaas cabdulaahi ayuu kaasi ahaa xubintii wargeysada caalamkana maanta waa inaga intaa aan dib idinkugu celinno walaalka suheyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غوانيها waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka calamulyoom ayaan isla soo gaarnay maxaan ka naqaanaa qoomiyadda alfulaan halgankeeda iyo sida ay caan uga noqotay qaaradda afrika warbixintan soo socota waxaa arrimahaasi ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir alfullaan ama hantiilayaasha lo-da waxaa shacabkan muslimka lasoo guuriyaa sheekooyin iyo qisas fara badan oo ay barbar socdaan isweydiimo aan ilaa hadda jawaabo sugan oo dhammaystiran loo helin oo la xidhiira asal ahaan iyo sheekooyinka taariikhdooda haddaba warbixintan waxaan kusoo qaadanaynaa hadduu allah ogolaado qisada alfulaan oo ah shacab afrika ka dega masaaxo aad u ballaaran oo qaaradda ka mid ah waxaa la rumaysan yahay in shacabkan lagu naaneyso hantiilayaasha la-oda ay qayb ka yihiin bulshooyinka ugu badan ee dega qaaraddan iyo guud ahaan caalamka waxaana shacabkan oo aqlabiyadooda ay muslimiin yihiin ku firirsan yihiin deegaan ahaan ama ay ku nool yihiin laga soo bilaabo senegaal oo galbeed ah ilaa badda cas oo ah bari iyo dhanka waqooyi moritaaniya ilaa laga soo gaaro cameroon ama afrikada dhexe oo koonfurta ah sidoo kale waxay shacabkan ku firirsan yihiin gudaha wadamo badan oo kuwa carabta ah iyagoona joogitaan muuqda ku leh ama ay caan ka yihiin gudaha qaar ka mid ah waddamadaasi in badan oo ka mid ahna waxay soo degeen iyagoo u safriya dhanka xajka islamarkaana kolooyooyinkii safarka ahaa aysan dib ugu soo noqon goobihii ay ka ambabaxeen tirada shacabkan aan ka sheekaynayn waxaa ugu yaraan lagu qiyaasaa afartan milyan oo ruux arrinkaasoo ka dhigaya qowmiyadaha ugu waaweyn uguna muhiimsan kuwa dega qaaradda afrika alfulaan oo dadka qaar ay ku tilmaamaan inay yihiin kuwa midabo furan ayaa sidoo kale waxa ay caan ku yihiin magacyo dhowr ah oo lala xiriiriyo hadba mandiqada iyo goobta ay degan yihiin waxaana qaar iyaga ka mid ah isugu yeeraan magaca foolba iyadoona taariikhyannadu ay wax badan ka qoreen sheekooyinka la xidhiira shacabkan inkastoo ay badan yihiin riwaayaadka haddana waxaa aad u kala duwan aragtiyada qeexaya asal ahaan halka loo celiyo qowmiyaddan aragtiyada qaar ayaa muujinaya in alfulaan ay yihiin qolada amaaziiqa ama kuwa loo yaqaan barbarka aragtiyo kale ayaa qeexaya in qoladan ay asal ahaan ka soo qeexeen masartii hore ee waadu niil kuwo kale ayaana tilmaamaya in dadkaasi yihiin carabta loo yaqaan aqxaaxda waxaa sidoo kale jira mu'arikiin kale oo shacabka fullaanta u celiya in asalkoodu yahay qowmiyado isku tag ah hase ahaatee arrinkan xaqiijo ayaa ah in shacabkan ay qayb ka ahaayeen bulshooyinka afrikaanka kuwoodii ugu horreeyay ee qaatay islaamka waxaana sidoo kale diinta xanafiyada ku faafiyeen gudaha qabaa'ilkii gaalada wataniyiinta ee afrika ka jira xilligaasi tirakoobyada la sameeyey ayaa waxa ay muujinayaan in inta badan dadka ku abtirsan shacabka alfulaan ay yihiin dad muslimiin ah taariikhna u leh islaamka kuwaasoo nisbo ahaan lagu qiyaaso sagaashan boqolkiiba waxay sidoo kale shacabkan ay gacan ka geysteen taariikhda siyaasadeed iyo midda diinta ee qaaradda afrika iyagoona lahaa dowlado imamaaliig afrika uga tegay raadad ilaa maanta muuqda waxaana ka mid ahaa khilaafadii sokotia ee uu asaasay imaamkii lagu magacaabi jiray cuthmaan danfodiyo iyo sidoo kale dowladdii al a'ima ee hoggaanka u hayeen qudaada iyo culimmadii aadka ugu xeeldheeraa culumta shareecada iyo luuqadda carabiga waxaa sidoo kale alfulaan ay kaalin muuqataa ku lahaayeen iska caabinta gumaystihii faransiiska iyagoona dacwada islaamka ku fidiyey mandiqadda waxaana shakhsiyaadka la xusi karo ee ka soo jeeda shacabkan ka mid ah xaaji cumar alfuuti oo ahaa mid ka mid ah astaamihii wax iska caabinta iyo dulminaceebka ay ku cambaxday bulshada alfulaan kaasoo ka halgamayay galbeedka afrika dadkii sarmada caabudi jirayna ugu yeeray islaamka isagoona allah fadligii ku guulaystay in sababkiisa ay in badan dadkaasi soo haleelaan islaamka alfulaan ee kurganaashiyihiisa islaamka waxa uu si weyn u muujiyey intii lagu guda jiray dhammaadka qarnigii sagaali tobanaad iyo bilowga midkii labaatanaad xilligii uu faransiisku gumaysiga ku yimid dhulalkooda waxaana had iyo jeerba iska caabinayeen gumaysigiisa iyagoona ku kacdoomay islamarkaana diidanaa dugsiyadii waxbarashada ee faransiiska u ka egleela dhulalkaasi waxayna door bideen qaabdhaqankii soo jireenka ahaa ay ku qaadanayeen qur-aanka ee culumta sharciga sidoo kalena waxay si aada uga hortageen iskudayadii faraha badnaa ee kirishtaamaynta oo ay gaaladu ka wadeen galbeedka afrika waxaa sii lixaadsaday halgankii ay kula jireen faransiiska xilli ay dhanka kale aas-aasmayeen dowladaha hadda jira waxaana shacab ahaan isku qaybiyeen wadamada uu isticmaarku jeexay qariidooyinkooda iyagoona degay siddeed iyo toban wadan oo ku yaal qaaradda afrika nasiibna uma yeelan in ay helaan dowlad midaysa oo wadajirkooda ka shaqaysa arrinkaas oo ku riixda aqoon-yahano iyo cilmi baarayaal in shacabkan ay la meel dhigaan bulshooyinka kurdida ee kala qaybsanaanta ku caanbaxay kadib markii taariikh ahaan ay soo ahaayeen nidaam wadajir ah oo mideeyey muslimiinta islamarkaana wax ka bedelay caalamka iyo sooyaalkiisa uuna ka soo jeeday hogaamiyihii faatixa ahaa ee salaaxuddiin al ayuubi kayanaad iyo hay-ado afrikaan ah ee alfulaan waxay ku eedeeyaan in ay sameeyeen iskudayo afgembi ah waxaana qabaa'ilkooda ka soo baxay boqolaal shakhsiyaad siyaasiyiin ah oo saameyn ku lahaa wadamo badan oo dhaca qaaradda afrika shacabkan ayaa asal ahaan waxaa lagu sheegaa in noloshiisa ay ku tiirsantaha dhaqashada xoolaha si gaar ahna dhaqaalaystaan lo-da oo ay caan ku yihiin heer laga soo guriyo sheekooyin wax kama jiraan ah oo la xiriira xiriirka ay la leeyihiin lo-da lo-da cad ee leh geesaha u eg dayaxa hilaalka ah waxay saaxiib dhow oo aysan marnaba ka maarmin u ahayd bulshada aan ka hadlayno waxaa sidoo kale shacabkan leh taariikhda soo jireenka ah la rumaysan yahay inay ka soocan yihiin dadka intooda kale waxayna masaadirta qaar tilmaamayaan in bulshooyinkan ay yihiin kuwa dhaqan ahaan kala heer ah ayna caan ku yihiin iskacanqabashada dhexdooda iyo kafaalaqaadka kuwada ducafada ee taagta daran waxayna sidoo kale leeyihiin nidaam ahli ah islamarkaana leh dhisme maamulo oo u istaaga arrimaha bulshada waxaa shakhsiga naqiibka ama oday dhaqameedka uu boos ku leeyahay gudaha shacabka isagoona looga heebeysto saameynta siyaasiga iyo midda diimeedda ee ku dhex leeyahay qabiilka bulsho ahaan waxaa dadka alfulaan ay leeyihiin qawaacid diineed oo sare u qaadaysa mabaadi'da akhlaaqiga iyo qaabka ay u maareeyaan nidaamka noloshooda waxaana ka mid ah qaacidada dadka faraysa tilmaamaha wanaagsan sida sabarka iyo dulqaadka in la shaqaysto oo uu qofku isku filnaado tawaaduca ama in aan dad kale iskala weynaan iyo kuwo kale oo dhaqan ahaan rumaysan yihiin in ay ku horumarayaan luuqadda shacabka alfulaan waxaa lagu magacaabaa folfolda ama boolaar waxayna leeyihiin lahajaad kala duwan oo muddo dheerba lagu qoreeyey xarafka carabiga kadib markii mandiqada saaxilka ee galbeedka afrika ay ka ambaqaadeen dhibilaha jihaadka waxaa in badanoo ka mid ah bulshooyinka ku abtirsaday qabaa'ilka alfulaan ay go'aansadeen in ay dib u soo cusboonaysiiyaan halganka ay caanka ku ahaayeen ee ka dhanka ahaa sariibiyiinta reer galbeedka iyo murtadiinta waxaa sidoo kale xusid mudan in sannadihii u dambeeyey ay shacabkan oo asalkooda sidaan soo sheegnay reer guuraa xoololey ah dhanka kalena ka santaaga dulliga iyo liidnaanta ay duqeymo iyo gabadfallo toos ahba kala kulmayeen gaalada duulaanka ah iyo murtadiinta gaar ahaan waddamada saaxilka sida maali iyo kuwa kale hase ahaatee waxaa cudurkaasi hore u soo arkeen ay garowsanaayeen in uusan lahayn daawo aan ka ahayn in ay birta qaataan iyagoona si koox koox iyo shakhsiyaad baa u buuxiyey furimaha dagaalka iyagoona ka garab dagaalamaya walaalahooda halkaasoo mujaahidiinta nusratul islaam almuslimiin ka horinayaan dagaal jihaad ah oo ka dhan ah gaalada iyo murtadiinta كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyowm kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى